Agaasimaha Guud ee Wasaaradda Arrimaha Gudaha Federaalka iyo Dimuqraadiyiinta Puntland Mohamed Cali Faarax Xogayaha Dowladda Hoose ee Boosaaso Ismaaciil Cali Jaamac Maamulaha shirkadda Dayer Injineer Cabdiraxmaan Garoon iyo mas'uuliyiin ka socday Hay-adda UNHCR iyo NRC ayaa si wadajir ah xarigga uga jaray dhismaha xarunta qaabilada qaxootiga ee magaalada Boosaaso. Dhismaha xaruntan ayaa loo dhisay hab casri ah iyada oo lagu qaabili doono qaxootiga iyo hay'adaha caawiya dadka danta yar iyadoo sidoo kalena ay ku shaqayn doonaan qaar ka mid ah wasaaradaha Puntland oo ah shirkadda gacanta ku haysa dhismaha xaruntan. Injineer Cabdiraxmaan Garoon ayaa ka warbixiyay dhismahan.
Waxaan joognaa Boosaaso One Stop Center oo ah xarun lagu qaabilay qaxootiga. Xaruntan waxaa dhismaheeda la bilaabay bishii aad maantana waa xarig jarkeedii. Meeshaan waxay ka kooban tahay dhismayaal badan oo ka kooban ilaa lix dhisme saddex dhismo oo accommodation blocks ah oo meelaha qaxootiga lagu sahayn lahaa intii meel kale looga helayo waxay ka kooban tahay kale laba hool oo waaweyn oo halkii hool yahay mitir toban mitir waxay ka kala kooban tahay office blocks oo ilaa ka kooban ilaa labayo toban qol iyagana agaasimaha guud ee wasaaradda arrimaha gudaha iyo dimuqraadiyiinta puntland maxamed cali faarax ayaa u mahad celiyey cid kasta oo ka qayb qaadatay dhismaha xaruntan marka runtii waa uga mahad celinayaa dhammaan waxaan kaloo aad uga mahad celinayaa diyaar construction oo runtii hawshaan qabanaysay oo runtii hadda annaga nagu wareejisay un s r aad baan iyagana ugu mahad celinaya shaqada fiican ay qabteen mudda aanu kormeeraynay oo aanu dabagel ku samaynaynay waanu ku faraxsannahay maaragtay sida loo dhammaystiray dayacatirkan loo hagaajiyey waxaan rajaynayaa insha allah in boosaaso ay noqon doonto meel maaragtay runtii shaqadan xafiisyadeeda ugu waaweyn arrimaha gudaha ay aada uga shaqeeyaan maadaama xarun weyn halkan laga helay dhismaha xaruntan ayaa door ka qaadan doonto in dadka qaxootiga ee taga magaalada boosaaso ay helaan meel ay ka doonan karaan adeegyada ay u baahan yihiin